wasiiru dowlaha wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqul insaanka dowladda federaalk soomaaliya maxamed cusmaan iyo weliba uuse saddex boqol oo baawar oo ay haanlon ku targalay dadka naafada eh base ku wareejiyay hay-adda naafada qaranka munaasabad kooban oo lagala shal wareegay baawurtan lonku taragalay dadka naafada iyo weylaka qobday xarunta tiyaatarka qaranka weybana ku qayb galay hay-adda qatar jaarati oona goobro ku hayeen mas-uuliyiin shalduwan ankoreyntii wasiiru dowlaha wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqul insaanka dowladda federaalk soomaaliya wasiire maxamed cusmaan yaa ku hadlay wareejinta baawurta dadka naafade anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda qoyska iyo xuquuqul insaanka waxaan halkan ka ballan qaadayaa in la gaarsiin doono deekhda dadka nugul dadka u baahan si cadaalad ahna loo gaarsiin doono insha allah mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahad celinayaa khatar jarati oo maanta deekhdan soo gaarsiisay dabcan maalmahana waxay ka shaqaynayeen arrimaha bulshada waa maasantiin jazakum allahu khayr jaza waxaan kale si gaar ah uga codsanayaa inay taageeraan caruurta oo naafada ah inay u furaan iskuulaad ay wax ku bartaan iyagana si gaar aan u codsanayaa sidoo kale waxaan ka codsanayaa caruurta garabujiifka iyaga naftirkooda inay taageeraan insha allah iyo agoonta dhanka kale ahana ku mid ee mas-uuliyiinta ku qayb galay ya ku hadleen muhiimadda iyo dadka naafada engleta baawurton lanka deega doona dhallinyarada ama odayaasha soomaaliyeed ee naafada ah noocyahooda kala duwan oo u baahan agab loo baahan yahayna uu yahay maanta sida la ii sheegay qatar jaarad waxay soo marsiisay hay-adda naafada soomaaliyeed waana ilaa iyo saddex boqol oo maxay ahayday wiljar halkan waxaa lagu soo bandhigay ilaa iyo toddobaatan weliba kala nooc ah waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa aan ugu mahad celinayaa qolada qatar jaaratina waxaan leeyahay aad ayaad u mahadsantihiin dadka ugu baahan ugu mudan in la garab istaago waa naafada inaan kaga mahad celiyo in qof u baahan socodka muhiimka sidii uu noogu yaha waa garan kartaan qof aan sariirtiis ka soo degi karaynin socon karaynin waa shayga ugu hooseeya qofka bini aadanka laga caawin lahaa in xubnihii ay ku socon lahaayeen uu yahay maantay agabkan aan haysanno waan kaga mahad celinayaa horta khadar iyo jaaratiga naftir xubnihiisa waxaan kaloo kaga mahad celinayaa cid kasta oo garab ka geysatay in walaalahan loo keeno faraastan maanta ay baahida gaarka ah u qabaan ka dambeyntii guddoomiyaha hay-adda naafada qaranka iyo kuma hadnagay baawurta laka wareeji oo maanta inoogu deeqay qalabkan faraha badan ee muhiimka u ah dadka naafada ah aada soo dhowaada walaalayaal aada iyo aad baadna u mahadsantihiin markii la arko wiljeris ama qalab naafo dadku waxay u maleeyaanoo keliya jasi waxa uun qofku uu ku socdo laakiin xaqiiqadu intaa waa ka weyn tahay waxa weeye wax kasta oo horumarka iyo nolosha bini aadanka ah ayaa ku xidhan waxaa ku xidhan qofka sharaftiisa waxaa ku xidhan horumar inuu sameeyo inuu shaqaysto inuu waxbarto marka walaalaheen qadar jaarati waan uga mahad celinaynaa biyowka baawurton oo laka wareejiyay hay-adda naafada qaranka iyo weybaa nagada doonte towalbadan ku bedela doonta dadkii lanka deega